bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabu اdducaaءi lilmariidi bالshifaaءi cinda اlciyaada baabu bayaani fadli اdducaa'i ducada fadligeeda caddayntiisii buu u baab yahay lilmariidi loo duceeyo bishifaa-ina loogu duceeyo caafimaad cinda alciyaadati booqashada agteeda marka la booqanayo qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi wahuwa alxamaal qaala xadaanaa makiyu bnu ibraahiim wahuwa abusakan albalkhiyu qaala xadaanaa aljucayd wayuqaalu jacdna waa la jacadna waa la dhahaa jucaydna waa la yidhaahdaa wahuwa iqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim abu daawuud watirmidiyu waannasaa'iyu can caaishaةa binti sacdin anna abaaha aabbaheed qaala waxa uu yidhi ishtakaytu bimakata maka ayaan ku xanuunsaday fajaءani الnabiyu salى اllahu عalayh waalih wasalam nebigaa ayaa ii yimid yacuudunii isagoo isoo booqanayo wawadaca yaddahu gacantiisa ayuu saaray calaa jabhatii foolkayga ayuu saaray uma masaxa sadrii wa baطnii dabadeed wuxuu masaxay xabadkayga iyo calooshayda uma qaala waxa uu yidhi allaahuma shfi sacdan ilaahu sacad shaafi oo caafi wa atmim lahu hijratahu hijradiisana ilaahu u dhammaystir xadiidka isnaadkiisu waa saxiix jucayd marka jacadna waa la dhahaa jucaydna waa la yidhaahdaa wa huwa aljucayd ibnu cabdiraxmaan ibni aws ayaa la yidhaahdaa xadiidka bukhaarina waa soo saaray waa xadiid saxiix ah macnihii loo tarjamayna waa ka hadlayaa oo qofka lasoo booqdo marka lasoo mariidka ee jiran kolka lasoo booqdo in loo duceeyo oo nebiga waa soo booqday waana u duceeyey xabadka inuu ka masaxayna waxaa weeyaan waxay keenaysaa inay bannaan tahay taasna ayb oo meesha uu ka xanuunsanaya ama xabadkiisaba in la masaxo oo markaana loo duceeyo taas inay bannaan tahay ayb xadiidkana marka abu daawuud wuxuu ka warinayaa haaruun bnu cabdillaahi alxamaal waa waalidu muusa bni haaruun makiy bnu ibraahimna abusakan weeyaan bukhaari baa toos uga wariya ulaaiyaadkiisa yaziid bn abi cubayd uu ka wariyaa uma salamatnlakayb qaala xadaana bnu kaiir wahuwa moxamed bnu kaiir alcabdiyu qaala ahbaranaa sufyaan meeshaas marka waatmim lahu hijratahu ilaahu hijradiisa u taamiyeel waa markii uu maka ku xanuunsaday ee uu u baqayba marka hijradiisa qaala xadaana bnu kaiir wahuwa moxamed bnu kaiir alcabdiyu alkuufiyu qaala akhbaranaa sufyaan huwa athawriyu can mansuurin huwa bnu lmuctamir can abi waa'il shaqiiq bnu salma can abi muusa alashcariy qaala qaala rasuulu llaahi sala اllahu calayh waalih wasalam nebigu waxa uu yidhi acimu ljaa'ica acimuu quudiya aljaa'ica midka baahan wacuudu lmariida kan bukana soo booqda wafuku lcaaniya maxbuuska ama midka qafaalanna fakiya oo sidii uu ku fakan lahaa yeela midka gaaladu qafaalatay muslimka gaaladu ay haysatoy qafaalatay kasoo fakiya ama xoog uga fakiseena ama maal inaad uga fakisaan iyo ama kala bedelasho maxaabiis gaalada laga hayood uga bedelataan iyo inaad yacni fakisaan ku dadaala oo ku yacni ka shaqeeya ayb qaala sufyaan alcaani alasiir weeyaan midka qafaalan wacuudu lmariida ayaa marka maada ciyaadada unbay tan daliil u tahay marka waxay ku fiicnaan lahayd baabkii hore inuu ku dhex daro baabulciyaada meeshii ahayd ayb wax ducaa hadda halkan ma sheegin wacuudu lmariida amarka ku jirana amar oo cayni ah maaha waa waajib laakiin waajib kifaa'i ah ee waajib cayni ah ma aha waajibka kifaa'i iyo cayni u kala qaybsamo ayb ee qofka qof mariid ee buko in la booqdaa waajib qof kasta saaran ma aha hadday dadka qaar u tagaan dadkaas jamaacada muminiinta qaar hadday ugaga tagaan kuwa kale waa ka dhacaya haddii la dayacana oo layska meeshaa lagu dayacana waa khatar nacam waa lagu dembaabaya ayb ahlucilmiga qaarna waxay yidhaahdaan min sunani min asunan ayay ka mid tahay almu'akadaat wafuku lcaaniya midka maxbuuskaana fakiya maxabuuskan la fakinaya marka waxaa weeyaan kan gaaladu qafaalatay ama bedelasho maxaabiis aad gaalada ka qabateen uga bedesha ama lacag intaad gaaladii siisaan ka soo fakiya ama dagaal iyo xoog uga soo fakiya maxbuuskaas fakintiisa inay aad muhim u tahay oo lays amraya xadiidkuna uu sheegaya iyadana waa fardu kifaaya maxaabiista in la fakiyo ayb ee maxbuuska xaqa yacni xaq loo xirtay ama dembi baa ku taca ayuu galay ama dad muslimiinuu xaq ka galay saasaa loo xiray kaas ha la fakiya lagama wadin ayb dadka waddanka muslimiinta maxaabiista ku xiran ee iyagu u xiran xaq ay galeen ha la fakiya maaha in laga wado baabun ay hada kani baabun baab weeyaan adducaaءu lilmariidi cinda alciyaadati saasma idinkugu tarjamayn ayb marka baabkan dambe wuu ka caamsan yahay kii hore baabun ay hada kani baabun baab weeyaan adducaaءu ducada lilmariidi loo duceeye kan buko cinda alciyaadati booqashada agteeda ayb kii hore marka waxaa ku jirtay adducaaءu lilmariidi biالshifaa yaa ku jirta kana marka waa ducon iska mulaq qaala xadaثna rabiic bnu yaxya qaala xadaثna shucbaة wahuwa bnu اlxajaaj abu bisaam alcatakiyu qaala xadaثna yaziidu abu khaalid wahuwa abu khaalid addaalaani waxbaa ku jira marka dacfi baa ku jira ninkan can اlminhaali bni camri can saciid bni jubayr can bni cabaasi can الnabiy salى اllahu عalيه ali waslm qaal nebigu waxa uu yidhi man caada mariidan qof buka qofkii booqdo lam yaxdur ajaluhu mariidkaas oo lam yaxdur uusan imaanin ajaluhu waqtigiisa yani waqtiga uu dhiman lahaa faqaala yidhaahdo cindahu asaga agtiisa ku yidhaahdo sabca miraarin toddoba jeer as'alu اllaha alcadiima raba alcarshi alcadiimi an yashfiyak as'alu llaha waxaan su'aalanayaa alle alcadiima allihii daya alcadiima weynaa raba alcarshi carshiga rabbigiisa ahaa alcadiimi carshigii dayaal cadiimi weynaa rabbigiis ahaa an yashfiyaka inuu ku shaafiyo allahaasaan saa weydiisanaya ay as'alu اllaaha shifaa'aka ilaa haddii uu sidaa yidhaha caafaahu llaahu ilaahay waa caafiyaa min dalika almaradi jiradaa ilaahay waa ka caafiyaa laakiin waa goormo marka haddaan waqtigiisa soo gelin waqtigiisa haddii uusan gelin ama haddii waqtigiisu uu galo isaga waxaa weeyaan dee ma ka caafimaadayo taasaa soconaysa man caada mariidan qof buka qofkii booqdo lam yaxdur mariidka oo lam yaxdur uusan imaanin oo xaadirin ajaluhu waqtigiisa faqaala yidhaahdo cindahu asaga agtiisa sabca miraarin toddoba jeer waa tirinayaa marka toddobadaas marka waxaa ku jirto macno nebigu wuxuu toddoba uu yeelay macno unbaa ku jirto marka toddoba jeer buu dhahayaa as'alu اllaha alcadiima raba alcarshi alcadiimi an yashfiyaka hadduu sidaa ku yidhaahdo ilaa caafaahu llahu ilaahay waa caafiyaa min dalika almarad ayb jiradaa ilaahay waa ka caafiyaa xadiidku marka waa saxiix inkastoo yaziid abu khaalid addaalaani uu ku jiro haddana waxaa weeyaan sanad yacnii isagoo duruq kale iyo shawaahid kale iyo waxyaabo kale ku yimid ayb qال xdثna يزيد بن khالد الرملي qال xdثna بن وهب cبدالله بن وهب المصري weyaan عن xyy بن cabdاللaahi عن أbي cبدالرحمن الحbulي أbو cabdالرحمن الحbulي بضم الbا عن cabdاللahi بن cمر qاaل qاaل النبي slى الله عليه ولي وsلم نبgu wuxuu yidhi إida جاء الرaجل qofku haddii uu yimaado ninku haddii uu yimaado yacuudu mariidan mid buko isagoo booqanaya markaas falyaqul ha yidhaahdo allaahuma shfi cabdaka ilaahu addoonkaaga caafi yanka'u laka caduwan cadow buu adiga kuu bajinayaa yanka'u wuu cabsi gelinayaa laka adiga dartaabuu u cabsi gelinayaa caduwan cadow ow amase yamshii laka wuu kuu soconayaa adiga dartaabuu kugu soconayaa ilaa janaasatin janaaso ayb qaala abu daawuud waqaala bnu sarx ilaa salaatin ow yamshii laka ilaa salaatin buu yidhi meesha ilaa janaasatin ayb tanna marka waxaa laga qaadanayaa duco qofka mariidka booqanayo ducooyinka uu ugu ducaynay inay ka mid tahay allaahuma yaa allaahu allow ishfi cabdaka addoonkaaga shaafi oo caafi ayb yanka'u laka caduwan yanka'u wuxuu bajinayaa oo uu cabsiinayaa laka adiga dartaa oo u cabsi gelinayaa caduwan cadow ow amase yamshii laka adiga dartaa buu kugu soconayaa janaasatan janaaso oo janaasuu tukanayaa oo uu raacayaayo duugteeda ka qaybgelayaa qaala abu daawuud wa qaala bnu sarx ilaa salaatin meesha ilaa janaasatin macnihii marka xadiidka loo tarjamay waa iyo xadiidku waa isleey tarjamadii xadiidku waa isleeyihiin baabu karaahiyati tamani اlmowt baabu baabu bayaani karaahiyati tamani اlmowt geerida tamaninteeda cidda la nacay caddaynteediiba u baab yahay geeri in la tamaniyo oo qofka uu yidhaha ilaahu maan iska dhinto inkugu xigto saas qaala xadaanaa bishr bnu hilaal qaala xadaanaa cabdulwaariث huwa bnu saciid التنuuriي عن cبدالعزيز بن سhayb عن أنس بن mالك qاal qاla rasuul الlahi slى الlه عlيه وآله وsلم nebigu wuxuu yidhi laa yadcuwana أxadكم midkiin younan habaari yaanu u yeeranin bilmowti geeri yousan u yeeranin lidurin lisababi durin dhib dartiis dhibka oo nasla bihi ku degay isaga dhib la soo gudboonaaday daraaddii yaanu u yeeranin dhimasho lidurintan marka waa in lagu qaydo dhibaato adduunyo dhibaato adduunyo oo la soo gudboonaatay darteed yaanu ugu yeeranin geeri laakiin haddii dhibku uu yahay dhib diineed oo dhib diineedoo diintiisiibuu maalan u cabsaday oo wuxuu is yidhi maanta yacnii waxay joogtaa noloshaada iyo diintaadii oo ay oo kaa kharibanto markaas inuu u yeerto geeridu dhib ma laha markaa laftirkeedana waxaa wanaagsan inuu yidhaahdo allaahuma axyinii ida kaanat alxayaatu khayran lii wa amitnii ida kaanat alwafaatu khayran lii ilaahu nolosha hadday khayr ii tahay noolay hadday geerida khayr ii tahayna idil ayb macnahaas iyo kale marka yacnii axaadiistaas marka iska hor imaan maayaan waxaa lagu xambaarayaa marka dhibku hadduu dhib diineed yahay waa la ogolyahay haddii dhibku uu yahay dhib adduunyo xoogaa yacnii dadkaa dhintay ama adduunyo kugu maalkaagiiyo baaba'ayoo kale ama adigiiyo faqriyey iyo waxaa marka inaa ilaahay inaad dhimasho ugu yeerataa ma aha taasoo kale maxaa yeeley qofka mu'minka mar walba camal buu siyaadinayaa camalka uu siyaadiyaana khayr iyo saxiifadiisay ugu qormaysaa ayb macnahaasaa marka jiro taasaana marka saxaabadu lagu ay ku yacni macnahaasay u fahmeen asxaabtii ayb oo cumar baa waxaa laga wariyey muwaطaa sida ku sugan allaahumma kabirat sinnii wadacufat quwatii waاntasharat raciyatii faqbidnii ilayka hayra mudayicin walaa mufariطin ilaahu wuxuu yidhi da'daydii waa weynaatay xooggaygii waa daciifay raciyadaydii iyo dadkii aan madaxdu ahaana way faafeenoo aad bay u bateen ilaahu i oofso xaggaaga ii oofso anoo mid wax dayacaya aan ahayn iyo mid gaboodfal la imaanaya anoon ahayn waa bannaan tahay marka dhib diineedu ka cabsada isaga markaas ama xag yani diinka wax kaa soo gaaraa buu is yidhi ayb qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa lidurin nazla bihi walaakin liyaqul ha yidhaahdo allaahuma axinii inoolay maa kaanat alxayaatu khayran lii intay nolosha khayr ii tahay watawafanii i oofso ida kaanat alwafaatu geeridu hadday tahay khayran lii mid ii khayr badan ayb sidaa ha yidhaahdo hadday laabudda tahay dhibku hadduu dhib diineed yahayna laa ba'sa haddii uu yidhaahdo yani sidaas hadda cumar laga soo wariyeyba dhib ma laha qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa abu daawuud aلطayaalisiyu qaala xadaanaa shucba can qataada can anas bni malikin ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi laa yatamanayanna yousan tamaninin axadukum midkiin almowta geeri fadakara milahu baabun fii mowti اlfaj'ati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii mowti اlfaj'ati kadada geerideeda qofka inuu si kadis ah u dhinto ayb yani kadis ilaahay agtiisa kama aha ilaahay waa ogaa laakiin annaga agteennay ka noqonaysaa ayb macnuu marka saas baa loo jeedaa ee ruuxan inuu dhimanayo dhimasho ku soo socoto ilaahay isagu waa ogaa wax kadis ku noqonayo ilaahay ma jiraan agtiisa laakiin annagay waxay nagu tahay kadis qofkii oon sakaraadin geeri aanyani dhibaatoonin oo hal mar isagoo iska socdo un gab yidhaahdo ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa can shucba can mansuurin can tamiim bni salma aw sacdi bni cubayda tamiim ibnu salma waxaa la yidhaahdaa assulamiy الكوفي ثقة أخرج xadيiثه البخاaرiيu تacليiقا ومسلم وأبو داود والنسائي وبن ماجه سacد بن cubaydna waxaa l yidhah أbو xمزة الكوuفiyu ثiqة أkرaجa xadيiثه وأصxاaب الكتب الستة labadan buu marka ku shakisan yahay kuway ahaadaanba waa ثiqo mid kastoo iyaga ah kii ay noqdaan can cubayd bni khaalidin الsulamiy rajuli min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam nin asxaabta nebiga ka mida qaala maratan waxa uu yidhi can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam uma qaala maratan can cubaydin qaal yani marna wuxuu ka dhigay mowquuf marna wuxuu ka dhigay marfuuc mowt اlfaj'ati kadada geerideeda akhdatu asafin caro qabashadeed waay akhdatu asafin ay akhdatu qadabin caro qabashadeed weeyaan asafinna waa loo dabdiyey siinka in la kor dhigo asifinna waa loo dabdiyey oo bikasri siin ah haddii marka bikasri siin la yidhaha akhdatu khadbaanin axad caraysan qabashadiis waay yacnii qofka axadka caraysane wax qabanayana waa allah subxaanahu wa tacaala mowt اlfaj'ati kadada geerideeda akhdatu asifin yani alla caraysan qabashadiis waayo walidaalika gaalada markaa yani cadaabka u imaanaya sida badan waxaa ilaahay uu yidhaahdaa akhadnaahum baktatan ayb cadaabkii baa marka wuxuu u yimid si kada oo kadis bal ta'tiihim baktatan fatabhatuhum falaa yastaiicuuna raddaha walaa hum yundaruun wahaakada ayb asafinna waa loo dab asafin haddii la yidhaha adabin waa asifin haddii la yidhahna hadbaan ayb macnahana marka waxaa loo jeedaa caro alle waxay tusaysaa yacni caro alle ayb kadada geerida yacni qofka sidaa kadiska u dhimanaya ayb alasafu huwa algadab wa minhu qowluhu tacaala falama aasafuuna intaqamnaa ay falamaa aqdabuuna markay naga caraysiiyeen baa laga wadaa waana luqa luqa carabtu ay yaqaanaanoo saxiix ah hadda ma ahan marka yacni murug iyo ma aha ilaahay murug waxaa yani suurtagalku ma aha marka mowtal faj'ada inaysan fiicnayn buu tusaa xadiidkaanna oo addoonku inuu sakaraado oo dunuubtiisa laga nadiifiyo wixii dayn lagu lahaa iyo laga bixiyo ama uu iskaga dadaalo inaysaa fiican tahay xadiidkii kalena wuxuu ahaa ina almu'mina yamuutu bicaraqi اljabiin ama mowtu اlmu'mini bicaraqi اljabiin mu'minka geeridiisu waa goonkiisa oo dhididaayuu dhimanaya isagoo goonkiisa uu dhididaayo ayuu dhimanayaa yacni kinaaya can sakaraat sakaraad buu marayaa qofka mu'minka calaamaatu marka calaamaadka xusnulkhaatimada waxaa lagu daraa qofka inuu sakaraado in la sakaraadiyo min calaamaati xusni اlkhaatimay ka mid tahay maxaa yeele nebiga sal l slam waa la sakaraadiyey caaisho heer ay tiraahdo nebiga sakaraadkiisa kadib qof aan ku arkay isagoo sakaraadaya oo aan yacnii uga naxaayo maba jiraba kii nebigaa ile mid walba ka darnaana oo aan arko ayb dadku marka waxay maleeyaan marka geerida faj'ada dad baa waxay u maleeyaan inay fiican tahay arkaa dadka qofkaan waa loo dhib yareeyey ku leeyihin dhibyaro in ma aha mowtlfaj'adu isagoo waxaa laga yaabaa haafila inuu dhinto xataa towxiidki isagoon markaas haynin isagoo ciyaar isaga dhex jiro geerida yacnii faj'ada ku imaanayso yanii qof qof ka tegayba axwaashiisao dhan ay toosan tahay dadku intiisa badan axwaashoodu iyagoo ma is oga axwaashoodu waa xun tahay adoo marka xaal xun dhex taagan haddaad dhimato waxaa ku dhimataa lagugu soo bixinaya walciyaadu billaah laakiin sakaraad qofka markuu maro waa waxbuu og yahay ayb oo towxiidkii baa loo qabanayaa dadkaas muslimiintaa soo booqanaya u ducaynayo qur-aanka dadka ku akhrinayo wax ka helayaa wahaakada baabu maa jaa fii fadli man maata fi طaacuun baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa yimid fii fadli man qof fadligiisa maata dhintay fi daacuuni ku dhintay daacuunka daacuun qofkii u dhintay fadligiisa caddayntiisiibuu u baab yahay qال xdثna الqacnabiي عan malik can cabdالlahi bn cabdالlahi bni jaabir bni catiik can catiik bni الxاariث bni catiik wahuwa maqbuul أhraجa xadiiثah abu dawud والنasaaئiyu wahuwa jadu cabdالlahi bni cabdالlaahi abu umihi cabdulahi bn cabdilaahigan awowgiis waay abuu umihi waayo hooyadii aabbihii dhalay أnahu أhbarahu أna jaabira bna catiiki أhbarahu أna rasuula الlahi salى الlahu عalيh ali waslm jaaءa nebigaa yimid yacuudu isagoo booqanayo cabdallaahi bna haabit fawajadahu wuxuu arkay qad qulib isagoo laga qaalib noqday yacnii qad quliba waxay tahay isagoo miir daboolmay miirkiisii laga qaalib noqday fasaaxa bihi rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigaa u dhawaaqay waa u qayliyey nebiga falam yujibhu ma ajiibin fastarjaca rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga waa inaa lilaahaystay ayb inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ayuu yidhi wa qaala waxa uu yidhi hulibnaa calayka waana looga kaa adkaaday ya abarabiic kunyadiisay ahayd yacni waana looga kaa adkaado qadarka allaa nooga kaa adkaaday oo geeri annaga inaad noolaataan rabnaa ilaahayna inaad dhimato ayuu rabaa tii allah marka adkaanayso soconayso macnuusaas fasaaxa niswatu naagihii baa qayliyeen wa bakayna waana ooyeen fajacala bnu catiik ibnu catiik wuxuu gudagalay yusakituhunna inuu aamusinayo faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxau yidhi dachunna iska daa faidaa awjaba hadduu dhinto weli markaa ma dhimanin faidaa awjaba haddii uu dhinto oo geeridii waajibsado falaa tabkiyanna baakiyatun naag ooydaayaynan ooyin markaas hadda iska daabuy ninkii weli ma dhiman laakiin hadduu dhinto naag oysaa yaanay oynin qaaluu waxay yidhaahdeen wama alwujuubu yaa rasuula allah qaala almowt faidaa awjaba maxaa laga wadaa wujuubku waa maxa qaala almowt waa geeri qaala bnatuhu qaalat ibnatuhu gabadhiisii waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartay in kuntu la arjuu inhu sha'niya kuntu waxaan ahaa la arjuu inaan rajaynayo an takuuna inaad ahaato shahiidan shahiid inaad ahaato fa innaka maxaa yeele adiga qad kunta qadayta waad gudatay oo waad diyaarsatay jahaazaka qalabkii aad ku diyaargaroobi lahayd hubkaagii iyo waxaad ku diyaargaroobi lahayd oo nebiga ku raaci lahayd baad diyaarsatay marka waxaan rajaynayaa inaad shahiid tahay niyadaad shahiid ayaad ku tahay marka saasay leedahaan rajaynayaa qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi in allaha alle qad awqaca ajrahu ajrigiisa ilaahay waa u qoray waa dhigay calaa qadri niyatihi niyadiisa qadarkeeda inta ay tahay ayuu ilaahay ugu qoray ajarkiisii wamaa tacuduuna shahaadata ee idinku shahiidnimada maxaa ku tirisaan shahaadada maxaa ku tirisaan qaaluu waxay yidhaahdeen alqatlu alqatla nacuddu waxaan ku tirinnaa shahaadata alqatla ayaan ku tirinnaa ama alqatlu fii sabiili illaahi nacudduhu shahaadatan mama idin dabdina isaga alqatla bas alqatlu adiga waa labadaba iska banaantaqaaluu waxay yidhaahdeen alqatla ayaan ku tirinaa geerida fii sabiililah lagu dilo qofka qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam ashahaadatu shahaadadu sabcun toddoba siwa alqatli fii sabiili llah ilaahay jidkiisoo qofka lagu dila marka laga reebo waa toddobo almacuunu midka daacuunka ku dhintay maxalushaahidkana meeshaas wa almacuunu midka daacuunka ku dhintay almacuunu shahiidun weeyaan waalghariqu midka maashooday oo biyaha ku haftay badda ama webiga ama biyo uun markaa ku dhex dhintay shahiidun wa saaxibu daati اljanbi waa cudur cudurrada ka mida w oo yacnii soomaalidu oofwareenay dhahan saasay ku macnayaan oofwareen dhinacuu marka qofka ka galaa ayb waxayna u dhowdahay bahashan marka yanii tiibishadow kale waay qaarkood yani ninka kitaabkan taxqiijiye wuxuu leeyahay daatuljanbiga uu sheegayaa hiya kamaa kamaa yaraa bacdu aطibaaءi اlcarab qurxatun tusiibu اlinsaana fii dakhili janbihi nabar gudaha uga soo baxo qofka oo yacnii dhinaca gudahu ay uga soo baxaa ayb wa fii ibi اlxadiid ibiga hadda cusub wuxuu leeyahay iltihaabun fi اlghishaaءi اlmuxiiطi biri'ati xanuun sanbabka ku dhaco nabar sanbabka ku dhaco waa tiibishadama oof wareenka labadaas labadaas soomaalida oof wareenkaasay kusheyay ku macnay jireen shahiidun weeyaan qofkaa isaguna nacam wa saaxibu daati اljanbi shahiidun wاlmabduunu midka caloosha u dhintayna shahiidun almabduun waxaa weeyaan midka yanii calooshiisoo soconaysa marka shubanka iyo wax lamidka u dhintana waa shahiid wa saaxibu اlxariiqi gubashada midka u saaxiibka gubto isaguna shahiidun weeyaan waladii yamuutu midka dhimanaya taxta alhadmi guryaha soo dumay iyo meelaha godadka dumay iyo kan ku dhintaana shahiidun weeyaan walmar'atu naagta tamuutu dhimanayso bijumcin iyadoo wada jirto iyada iyo uurka ilmihii ay ku waday isla dhimanaysa oo israacday shahiidun weeyaan iyadana shuhadada marka intaas weeyaan buu yidhi kuwan marka waa shahiid xagga ajarka laakiin xagga xugunka axkaamta adduunyada axkaamta shahiidulmacaraka ma qaadanayaan waa la dhaqayaa waa lagu tukanayaa waa la kafan baa waa la kafaninayaa waa la duugayaa oo dhinacaas marka waxyaabahaas badan waa uga duwan yihiin shahiidka macrakada laakiin ajarka ayay iskala mid yihiin baa marka maxalu shaahidka waa almaqcuunkaas ayb daacuunka marka fadligiisana ibnu xajar kitaabu ka alifay badlu lmaacuun fii fadli daacuun la yihahda marka daacuunku fadli hadda gaar isagu ma lahan laakiin wuxuu ujeedaa qofka ku sabro ama yacnii uu asiibo ee ilaahay imtixaan uga dhigo wax ajar uu helaayo baabu lmariidi yuqad baabun ay hada kani baabun baab weeyaan almariidu midka buko jiran yuukhadu la qaadayo min awfaarihi wa caanatihi yacni laga jaraayo timaha hoose iyo cidiyaha laga jaraayo qofka jira qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabuudakiyu qaala xadaanaa ibraahimu bnu sacdin qaala ahbarana bnu shihaab qaala ahbaranii camru bnu jaariyata athaqafiy xaliifu bani zuhra wa kaana min asxaabi abi hurayra u ahaaye can abi hurayrata qaal ibtaaca banu lxaaris bni caamir bni nawfal waxay iibsadeen khubayban khubayb ayay gateen waa tii macruuf waqcadii biiru macuuna oo yani ama tii ka horreysay waqcatu rajiic oo lagu qabsaday khubayb ayaa dadkii soo qaatay reer hudayla soo qabsadeen qoladaanay ka gadeen marka ilmihii alxaaris bnu caamir ibni nawfal khubayb bayay gateen wa kaana khubaybun khubayb wuxuu ahaa huwa isagu qatala alxaarisa bna caamir aabbahood xaaris bnu caamir ninkii dilay buu ahaa yowma badrin falabisa khubaybun cindahum agtooda u nagaaday asiiran isagoo maxbuus ah xataa ajmacuu liqatlihi ilaa ay goosteen inay dilaan fastacaara min ibnati alxaari ibni muusa fastacaara wuxuu ka caariyeystay min ibnati alxaari xaaris gabar ou dhalay muusan ayuu ka caariyeystay sakiin yastaxiddu bihaa ou timaha isaga xeero iyo cidyaha isaga jara hoose fa acaarathu way caariyeysiisay fadaraja bunayun fadaraja waxaa gurguurtay oo aan taroormay bunayun wiil yar oo lahaa iyada ay dhashay wahiya iyada oo khaafilatun aan ogayn iyadoo yacnii moog oo aan markaa dareensanayn ayaa cunugu intou fakaday garguurtay ayuu khubayb agtiisa aaday ayb waa nin maxbuusoo inay dilaan ay rabaan cunugeedii baa marka dhabta iyuu ku haystaa midina waa wataan waxay istiri waa bisba ninkan isna waa la dilayaa awalba hore usii hore ayuu usii salfanayaan saas istiri ayb marka xataa aatathu fawajadathu cunugii bay aragtay mukhliyan isagoo la gooni ah khubayb wa huwa calaa fakhidihi isaguna uu bowdadii khubayb bowdadiisa saaran yahay walmuusaa mididana biyadihi gacantiisa ay ku jirto khubayb fafazicad way argagaxday fazcatan argagax carafahaa fiiha uu ka dareemay uu ka gartay faqaala wuxuu yidhi atakhshaynama waxaad ka baqaysaa an aqtulahu inaan dilo maa kuntu liafcala daalika anuu maahib mid sidaa yeelaya mid cunug yar oo iska garguuranayo yar qof dilaaya maahib uu yidhi waxbaa ka baqi haddaadan u idishaan xataa yani ninkan inaan cunugan yarkaa dilkiisa waxba kama rabo maxalushaahidkiisa hadda isagu marka waa sideena qofka mariidka marka wuxuu leeyahay khubayb marka hadda mariid ma aha waa asiir laakiin dil baa loo wadaa waa dhiman rabaabuu ka wadaa mar hadduu dhiman rabo ninka jiranee mariidka ee isaguna dhiman rabo in timihii iyo laga xiiri karo ama laga yacnii timaha hoose laga xiiro ciddiyaha laga jaro iyo khubayb baa laga qaadanaa ficilkiisa uu leeyahay halkaas marka meel dheer bua marka tarjamo dheer qaala abu daawuud rawaa haadihi اlqisata shucayb ibnu abi xamsa ayb can الزhriyi qaala akhbaranii cubaydاllaahi bnu ciyaad ana bnata alxaariث ahbarathu annahum xiina اjtamacuu tacnii liqatlihi markay u goosteen istacaara minha muusan midi ayuu ka caariyeystay yastaxidu biha faacaarathu baabu ma yustaxabu min xusni danni biاllahi cinda اlmowt baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baabaya yustaxabu la sunneeyo oo min xusni الdanni malada in la wanaajiyo ah billaahi alla loo wanaajiyo malaha cinda almowti geerida agteeda ayb malaha in ilaahay loo wanaajiyo qofku wax fiican oo ilaahay ka malaysto markuu dhiman rabo baabkaa yacni taa sunnanimadeeda waxay ku soo arooreen caddaynteediibuu u baab yahay yacnii markaad dhimanaysa in rajadaadu ay badan tahay ilaahay aa ka leedahay subxaana wa tacaala qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa ciisa bnu yuunus qaala xadaanaa alacmash can abi sufyaan abuu sufyaankan dalxat bnu naafic ayaa la yidhaahdaa dalxat bnu naafic alwaasitiy abuu sufyaan aliskaaf saduuqun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutubi sita can jaabir bni cabdillaahi qaala samictu الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya qabla mowtihi intuusan dhimanin bialaain saddex maalmood qaala waxau yidhi laa yamuutu axadukum midkiin yousan dhimanin ilaa wahuwa yuxsinu danna biاllaah ilaa isagoo ilaahay malada u wanaajinaya maahani adoo maladaada xun tahay oo alla aad ka qabto ha dhimanin adoo maladaada ilaahay u wanaajinaya inuu dhinto xadiid kalena waa jiro saxiixa ku sugan wiil yaruu nebiga soo booqday nin dhimanaayo markaasuu wuxuu yidhi kayfa ajiduka yaa fataa war ninkaagan dhallinyarada ahow see tahay buu yidhi maxaan kaa helaa maxaad dareemaysaa markaasuu wuxuu yidhi akhaafu dunuubii wa arjuu raxmata rabbii dembiyaalkaygaan ka cabsanayaa yidhi aniga dembigaygana waa ka baqayaa naxariista allana kama quusanina waa rajaynayaa markaasuu nebigu sal ll slam waxa uu yidhi qof mowqifkaaganoo kala joogo oo sidan noqdo ma jiro ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka ammaan geliyaa wuxuu ka cabsanaayo waxa uu rajaynayana waa siiyaa marka bayna alkhawfi waalrajaa weliba marka la dhiman rabo qofka uu dhiman rabo inuu rajada badiyo dhinaca markuu caafimaadka qabana labadu inay isku cabiran yihiin cabsida iyo rajada inay isku isla siman yihiin marka aad sii dhimanaysana axaadiidkan waxaa laga qaadanayaa rajada in xoogaa la badsado laakiin xusnu danni waxaa la yidhaha qofkii iska dadaali jiray haddana ilaahay inuu wax wanaagsan ka maleeyo taas weeyaan ee xusnu danni lama yidhaahdo qofkii inta wuxuu qasi kara qaso isagu markaa yacnii haddana mar walba ilaahay wax fiican un ka malaysto ta noocaas oo kale waxay noqonaysaa amaani wey umniyatun weyaan oo yididiilo wax iska waxaa weyaan rajo aan camalkeed lahaynin lama rabo baabu tahiiri iyaabi اlmayiti cinda اlmowt ayb baabu bayaani xukmi tahiiri iyaabi dharka daahirintiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisa buu u baab yahay baabu tahiiri iyaabi اlmayiti baabu bayaani xukmi tahiiri iyaabi اlmeyit meydka dharkiisa daahirintiisa xukunkaa caddayntiisa cinda almowti dhimashada agteeda qofka dhiman raba markuu dhiman raba dharka in loo daahir yeelo maa yustaxabu muu leeyahay min tahiiri اiyaab qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala xadaana bnu abi maryam qaala akhbaranaa yaxya bnu ayuub can ibni اlhaad can muxamed bni ibraahim can abi salma wهو بن cبدالرحمن بن عوف عن أbي سacيiد الkdري سعد بن مالك بن سiناn أنhu لma xadرhu الmوت geerida markay u timid dacاa بثiyaaبin dhar buu u yeertay jududin cuscusub falabiسahaa waa labistay ثuma qaala wuxuu yidhi samictu rasuul الlahi sl اه sلم yquuل nebigoo dhahayaan maqlay إna الmeyita meydka yubcaثu waa lasoo bixiyaa fii ثiyaabihi dharkiisii allatii yamuutu fiiha uu ku dhintay dharka uu ku dhimanayaa lagu soo saaraa saasaa nebiga ka maqlay buu leeyahy sal اllahu alيh ali wasalam xadiidkan marka sida muuqato abuu saciidin alkhudri daahirkiisa ayuu ku tegey ahlucilmigana waxay u badan yihiin waxaa laga wadaa hiyaabkan dharkan la sheegaya camalkaa laga wadaa waa kinaayatun can ilcamal qofka waxaa lagu soo bixiyaa wixii uu ku dhintay dharkii uu ku dhintay yani camalkii uu ku dhintay carabtuna yani camalka dhar waa uga kinaayootaa walibaasu taqwaa dalika khayr aaba ka mida walibaasu taqwaa allakacabsiga dharkeeda allakacabsigu dhar ma leh camalka unbaa laga wadaa soo maahyb wahiyaabaka fadahirna waxaa lagu fasiray camalkaaga dahir riyaa iyo istutuska ilaali iyadana waa lagu macneeyey abu saciid laakiin hadda isagu sida yani daahirku hadda ku wadaa kan carabtu waxay yidhaahdaan fulaanun daahiru hiyaab markay sifaynayaan idaa wasafuuhu biطahaarati الnafsi wاlbaraa'ati min alcayb wa danasi الhiyaab ida kaana bikhilaafi dalik fulaanun danisu hiyaab markay leeyihiin waa nin camalkiisu xun yahay bay ka wadaan ayb marka wuxuu leeya ina almeyita meyidka yubcahu waa lasoo bixinayaa fii iyaabihi dharkiisii allatii yamuutu fiiha uu ku dhimanayo marka haddii camalkana loo dhigo dharkana loo dhigo dhib ma laha labada tafsiir ba haddii la yeelo qofka marka dhimanaya sakaraadka ku jira marka in dhar daahira loo xiro markaas si loogu soo bixiyo ayb camalkana qofku wuxuu ku noolaado ayuu ku dhintaa sida qaalibka asaas baabu ma yustaxabu an yuxdara almayitu min alkalaam baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu baab yahay yustaxabu la sunneeyo an yuxdara almayit meyidka in la ya an yuqaala an yuqaala cinda almayiti min alkalaam an yuqaala in la dhaho cinda almeyiti meydka agtiisa oo min alkalaami hadal ah hadallada meydka agtiisa in lagu yidhaahdaa ay sunnada tahay buu halkaan sheegaya marka yani meydkana qofka dhiman rabaa laga wadaa markaa dhin ama markaaba dhintay an yuxdara haddii la yidhaahdana yani maa yuqaalu cinda xadratihi qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu qaala akhbaranaa sufyaan can ilaqmash can abi waa'il can ummi salamata qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam idaa xadartum اlmeyita maydka haddaad caadirtaan faquuluu khayran khayr dhaha fa ina almalaa'ikata malaa'igta yu'amminuuna way aaminsanayaan calaa maa taquuluuna waxaad dhehaysaan waxa aad dhehaysaan ay ku aamiinay aamiin bay dhahayaan fa ina almalaa'ikata malaa'igta yu'amminuuna way aamiinsanayaan calaa maa taquuluuna waxaad dhehaysaan warka wax fiican dhaha falammaa maata abuu salama markuu dhintay qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow maa aquulu maxaan dhahaa qaala waxa uu yidhi quulii dheh allaahuma kfir lahu ilaahu u dhaaf wa acqibnaa ilaahu noo bedel sii cuqbaa cirib saalixatan hagaagsan cirib fiican ilaahu noo bedelkiisana sii sidaa dhaha qaalat waxay tidhi faacqabani allaahu tacaala bihi muxamadan sala allahu calayh waali wasalam ilaahay wuxuu i siiyey markaa isaga ciribtiisa nebi moxamed sala allahu calayh waali wasalam marka sidii bay yeeshay ducadii baa marka ilaahay u aqbalay abuu salama marka cidka khayr badan baa ilaahay siiyey abu waa'il waa shaqiiq bnu salama xadiidka marka macnihii loo tarjamay waa wuu tilmaamaya tarjamadii xadiidku waa is leeyihiin qofka dhimanayana waxaa agtiisa lagu dhaho inay duco noqdaan midaanna weliba waa ma'huur baabun fi talqiini baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi talqiini fii xukmi talqiin talqiinta xukunkeeda talqiintan la sheegayana waa meydka agtiisa laa ilaaha ila allahu in lagu yidhaahdo taas baa hadda marka laga wadaa qaala xadaanaa malik bnu cabdilwaaxid almismaciyu qaala xadaana الضaxaaku bnu mklad huwa abu caasim الnabiil qaala xadaana cabdulxamiid bnu jacfar qaala xadaanii saalix bnu abi cariib can kahiir bni murata alxadramiy can mucaadi bni jabalin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali waslm nebigu wuxuu yidhi man kana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila اllah dakhala اljanna hadalkiisa ugu dambeeya qofkay laa ilaha ila اllahu ahaato jannaduu galay ayb waa xadiid saxiixa weeyaan isnaadkiisuna waa xasan min ajli saalix bni abi cariib dhuruqna waa lagu wariyey xadiidkan marka qise waxaa jirta abu zurcata araazi iyo abu xaatim iyo dhex martayo mar uu abu zurca uu dhimanayey oo sakaraad uu saarnaa ayaa waxaa u yimaadeen moxamed ibnu muslim ibni waara iyo moxamed ibnu xaatim moxamed ibnu idriis abu xaatim araazi iyo rag dad badan baa u yimaadeen oo a'immadii xadiidka saaxiibadiis ahaa markaasay waxay yidhaahdeen talqiinta aan marka u laqinno towxiidka ila laqinuu mowtaakum laa ilaaha illa allah buu nebigu yidhi marka laa ilaha illa allah waan agtiisa ku sheegno markaasaa abuu xaatim waxa uu yidhi innii astaxyii waa ka xishoonayaa yuu yidhi in abuu zurcata raasi aan u laqino towxiidka marka laakiin wuxuu yidhi waxaan samaynaynaa xadiidka uu ku jiro towxiidka agtiisa aan ku mudaakarayno aan uga sheekaysanna agtiisa lacalla marka wuu fahmayaa waa soo qabsanayaan markaasay sanad xadiidkan laftirkiisa daxaaku abu caasim yay soo qabteen meel dhexe markay marsiinayaan mid kastaa meel dhexe markuu marinaya uga istaagay xadiidka sanadkiisa waa socodsiin waaye ka horna waa yaqaaneen laakiin ilaahay baa markaas uun abu zurca karaamo uga dhigayeen markay meel dhexe sanadka marsiinayaanba yartaju calayhim waa ku fariisanay waa ku fariisanay waa ku fariisanaya markii dambea marka isagu uu soo qabtay marka sanadkii uu ku maqlayba uu soo qabtay ilaa uu keenay xadiidka man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila اllah fakharajat nafsuhu maca aakhiri xarfi ilhaa ayb ayaa naftiisu ku baxday ayb marka qofka wuxuu ku noolaado kusoayuu ku dhintaa waana ku soo baxaa sanadkaas iyo axaadiidtaasay ku noolaayeen kuna dhinteen laguna soo saaraya in sha allahu tacaala qof walbaa wuxuu ku noolaado ninkii marka waxun ku noolna wax xun isagoo hayuu dhimanayaa wax fiican ninkii ku noolaadana isagoo wax fiican wixii uu ku noolaa isagoo hayo unbuu ayuu dhimanayaa maskaxdiisa qofku waxa uu jecel yahay carabkiisay degaan waa ku celceliyaa mar walba xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa talqiinta marka laa ilaha illa lahu qofka loo laqinaa inay sunno tahay maxaa yeele hadday laa ilaha illa llahu warkiisa ugu dambayso uu ku dhinta janno uu ku gelaayo in loogu kaalmeeyo marka ayb marka laa ilaha illa allahu marka la leeyahayna waxa uun laga wadaa marka laa ilaha illa allahu iyo moxamedun rasuulullah wada socdo sidaa inuu ku dhinto man kaana aakhiru kalaamihi baana la yidhi warkaaga kugu dambeeya inay laa ilaha illah dadku waxay moodayaan laa ilaaha ila allahu qofku markuu dhammeeyo inuu hore ka dhinto markaas inuu ajarkan yani jannada iyo ajarkan uu helayo sidaa ma aha ninkii hadalkiisu laa ilaha illa llah ugu dambaysay shib yidhi marka nacam oo inta sakaraaday mar dambe hadal laga waayeyba ama yacni xaalad haybuubo galay dhintay ninkaas laa ilaha illa llahu baa warkiisa ugu dambeeya ibnulmubaarak saasuu yidhi nacam laa ilaha illa allahu adiinaysa waxba kaaga dambaynin baa muhiima ilaahu haddaad doonto laba sano ka hor haddaad doonto dheh laa ilaha illa allahu labadaas sano haddaad yacnii iska maqan tahay oodan waxba ogeyn oo hadal iyo dhaqdhaqaaq midna aadan lahayn ood dhimato laa ilaha illahu baa warkaaga ugu dambaysay macnuu saas weyn qaala xadaanaa musadedun qaala xadaanaa bishrun qaala xadaanaa cumaaratu bnu haziya qaala xadaanaa yaxya bnu cumaara qaala samictu abaa saciidin alkhudriyi yaquul qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalama laqinuu mowtaakum kuwiina dhimanaya u laqina u sheega qowla laa ilaaha ila اllah laa ilaha illa allahu marka u sheega oo laa ilaha illa allahu agtooda ku dhaha ayb baabu tamiidi اlmayiti baabu bayaani xukmi taqmiidi اlmayiti meydka indha u laabistiisa xukunka ku soo aroora caddayntiisa qofku markuu dhinto waxa ugu horeeyo indhaha loo laabaa ayb maxaa yeeley indhuhu ruuxday ay raacayaan ruuxda kor baa lala aadayaa marka ruuxdii bay indhuhu fiirinayaan marka isagoo marka indhihiisa kor jiraan ayuu dhimanayaa qofka marka indhihii baa loo soo celinaya oo loo laabaya arrintaas marka sunnanimadeeda qaala xadaanaa cabdilmalik bnu xabiib abu marwaan qaala xadaanaa alfazaariyu yacni abaa isxaaq ayb can khaalidin اlxadaa cabdilmalik ibn xabiib abu marwaan ibnu marwaan abu marwaan almisiisiy اlbazaaz ayb waa saduuqun xasan اlxadiid ayb qaala xadaana alfazaariyu yacni abaa isxaaq can khaalidin اlxadaa can abi qilaabata can qabiisata bni du'ayb can ummi salamata qaalat dakhala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaa ii soo galay ayaa soo galay calaa abi salama ayuu u soo galay waqad shaqa basaruhu araggiisa isagoo kala tegey indhihiisu ay kala tageen ay kor aadeen fa aqmadahu waa u laabay fasayaxa naasun dad baa qayliyey min ahlihi ehelkiisa ah faqaala wuxuu yidhi laa tadcuu calaa anfusikum naftiinna ha habaarinnina laa tadcuu calaa anfusikum nafihiinna ha ugu yeerinnina ilaa bikhayrin mooyaane khayr maaha wax kale ha ugu yeerinnina faina almalaa'ikata yu'amminuuna malaa'igtu way aaminsanayaan calaa maa taquuluun uma qaala wuxuu yidhi allaahuma qfir liabi salama ilaahu abuu salama u dembi dhaaf warfac darajatahu derajadiisa kor u qaad fi lmahdiyiin maca almahdiyiin wakhlufhu ilaahu uga khaliif noqo fii caqibihi ciribtiisana ilaahu adiga khaliif uga noqo oo u ilaali fi lhaabiriina kuwa yani fi lhaabiriina kuwa haray dhexdooda marka wakhlufhu fii caqibihi macnaheedu waxaa weeyaan ilaahu adiga dadka uu ka tagay ama naaga ah ama ilmo ah ilmaha uu ka tegay ilaahu adiga maamulkooda iyo yanii khaliif u noqo dhaqaalay adiga waqfir lanaa ilaahu noo dembi dhaaf annaga iyo walahu iyo isaga yaa rab alcaalamiin allaahuma afsax lahu fii qabrihi ilaahu qabrigiisa u waasici wanawir lahu fiihi ilaahu u nuuri qaala abu daawuud wataqmiidu lmayiti meydka indhow laabistiisa bacda khuruuji ruux ruuxda markay baxdowda samictu moxamed bna muxamed bni nucmaan almuqri qaala samictu abaa maysara ayaan maqlay rajulan caabidan wa kaana rajulan caabidan buu ahaa yaquulu isagoo dhahayo qammadtu jacfaran jacfaran ilmucallim ninkaas ayaan u indhalaabay markuu dhintay wa kaana rajulan caabidan buu ahaa ninkaa fii xaalati اlmowt fara'aytuhu fii manaamii hurdadaydan ku arkay dhexdeeda riya yacni leylata maata habeenkii uu dhintay yaquulu isagoo dhahayo acdamu maa kaana calaya taqmiiduka lii qabla an amuut yacnii wuxuu u indhalaabay intuusan dhimannin ka hor markaasuu wuxuu leeyay acdamu maa shaykan ugu weyn kaana calaya aniga dushayda ahaa shayga iigu weynaayo korkayga ahaa wuxuu ahaa taqmiiduka lii laabista aad ii laabtay indhaha qabla an amuuta intaanan dhimannin shayga iigu darnaa kaasuu ahaa inaa indhaha ii laabtay qabla an amuut intaanan dhimannin abuu daawuud marka wuxuu u keenay indhalaabistu inay tahay bacda almowt qofku markuu dhintay oo la hubsado inuu dhinto ayaa indhaha loo laabo intuusa dhimannin ma ah baabun fi listirjaaci istirjaaci buu u baab yahay inaa lilaahaysiga qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun qaala ahbaranaa haabitun can ibni cumara bni abi salma can abiihi can ummi salma qaalat can ibni cumara bni abi salma can abiihi marka yaa waaya cumar cumar ibnu abi salama cumar ibnu abi salamana iyow ahaa umuslmumu salama wiilkeeda nebigana rabiibkiisa ahay rasuulka markuu yidhi gacanteeda xeerada dawaafayso ayuu arkay anoo wax cunayo markaasuu yidhi yaa ghulaamu sami illaaha wakul biyamiinika wakul bimaa yeliik wiilkii uu ku yidhi can ummi salamata hooyadiisuu ka warinaya qaalad qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam idaa asaabat axadakum musiibatun midkiin hadday musiibo asiibta falyaqul ha yidhaahdo inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaahumma cindaka xtasabtu ilaa waqtaadaan ku ajartirsaday musiibatii musiibadayda faajurnii ilaahu iga ajarsii fiiha musiibada wa abjirnii ilaahu iigu bedel bihaa iyada khayran minha wax ka khayr badan musiibadan wax ka fiican wuxuu igaga tegay wax ka fiican ilaahu iigu bedel baabun fi lmayiti yusajaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lmayiti meydka yusajaa la daboolayo oo yacnii marada lagu daboolayo meydka marku dhinto isla markiiba in maro lagu daboolo la asturo qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala ahbaranaa macmaru can الzuhriy can abi salma can caaishata ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga sujiya waxaa lagu daboolay fii awbi xabiratin fii hawbi xibaratin maro marka meeshaa loo nisbeeyey ayb xibara biwasni cinaba waa sida ibnulaiir uu leeyahay cala alwasfi waalidaafati ayb wa huwa burdu yamaanin waa dhar marka yaman iyo laga keeni jiray waاljamcu xibarun wa xibaraat waa dhar marka diilima leh maryo diilima leh maradaabaa marka nebiga lagu daboolay korkiisa meydka marka markuu dhinto in maro la saaro taa inay sunno tahay marka tarjamada iyo baabku isleeyihin baabu اlqiraa'ati cinda اlmayit baabu bayaani xukmi اlqiraa'ati ay qiraa'ati اlqur'aan qur'aanka akhrintiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisa cinda almayiti meydka agtiisa meydka agtiisa qur-aan in lagu akhriyo yacnii qofka dhimanayaa laga wadaa hadda meydka qال xdثna mحamed بن العلاa whuو أbu كرayb ومحamed بن مkي الmrwزي أي المعنى واxد qال xdثna بن المبارك عن سuلayman التymiي عن أbي cثman وlaysa bالنhdيi abu dad marka wuu leey abu cثmaan النhdي ma aha abu cثmaanka عan أbيهi عan mcqل بن يasاar qال qاla rasuul الlahi sl sلم اقرأوu yaasin عlى mowtaaكم kuwiina dhimanayo mowtaakum yani dadkiina dhintay maahane kuwiina dhimanayo korkooda yaasiin ku akriya idin dhahay kabacdi intaas muu ku ekeeyey wahaadaa wahaadaa lafdu ibn اlcalaa laba sheequu ka keenay moxamed bnu اlcalaa iyo moxamed bnu makiy lafdiga marka xadiidka uu ku keenay waa lafdi abi kurayb moxamed bnu اlcalaa abi kurayb xadiidka waxaa ku jira marka sanadkiisa abu cumaan ninkan ninkan uu yidhi abu cumaan annahdi ma aha oo abu cumaan kale isagaa ku jira waana majhuul weyaan isaga iyo aabbihiisba waa laba majhuul ibn اlqaطaani اlfaasina bayaanu اlwahmi wاlihaam xadiidkan wuxuu ku cileeyey iطiraab iyo jahaalatu abi cumaan wa jahaalatu abiihi daara quطni waxa uu yidhi sida talkhiisulxabiirka ku sugan hada xadiiثu ضaciifu اlisnaad waa xadiiث isnaadkiisu ضaciif yahay majhuul اlmatni matnigiisuna majhuul yahay walaa yaصixu fi اlbaabi xadiiثun baabkana wax xadiiثo ku ansaxaya ma jiro ayb yanii qira'aة اlqur'an cinda اlmeyit wax ku ansaxayo xadiiث a male ama yaasiin in lagu akriyo meydka agtiisa wax xadiiثoo ku ansaxayo male buu yidhi calaa mowtaakumna ay aladiina xadarahum اlmowt kuwa geerida uu u yimid marka baabkan xadiidka ku jira waa daciif baabun ay hada kani baabun baab weyaan aljuluusu fadhi cinda almusiibati musiibada agteeda la fadhiisto qofka hadday musiiba ku dhacdo inuu guriga fadhiisto qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala xadaanaa sulaymaan bnu kaiir can yaxya bni saciidin can camrata can caaئiشhaةa qaalat lama qutila zayd bnu xaariثa markii la dilay wajacfarun wacabdullaahi bnu rawaaxa saddexdaa markii la dilay waa haswatu mu'ta lagu dilay ama haswat اlumaraa sidaana waa la dhihi jiray haswat اlumaraa saddex amiir baa la dilay ayb markii nebiga geeridoodii u timid jalasa rasuulu lahi sal slam nebiga wuxuu fadhiistay fi lmasjidi masjidka yucrafu fii wejhi isagoo wejigiisa laga garanayo alxusnu murugta iyadoo yucrafu اlxusnu murugta la garanayo fii wajhihi wejigiisa laga dareemayo wadakara alqisata marka musiibo qofka asiibtay hadduu gurigiisa u fadhiisto ama masaajidka fadhiyo ay ka muuqato murugtu laa ba'sa dhib laha ayb wbilah towfiiq sal ll sl l